dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay caddeeyey in saddexda xisbi ee ka soo baxa doorashada ururada somalilan ay u tartami doonaan doorashada madaxweynaha biixi ayaa hadalkan ka sheegay dhaarinta xubnaha cusub ee guddiga doorashada oo maanta dhacday warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa geesta kale isagoo la hadlayay guddiga doorashooyinka somalilan ee toddobada xubnooda waxa uu u sheegay in doorashooyinka soo fool kale ay yihiin laba doorasho isagoo carabkana ku dhuftay in doorashada ururadu ay horrayso waxaa inoo yaalla hawl culus wixii buuq jiray ee xisbiyadu iska buuqayeen ee lahayaa jid bixinaya dadkao dhan xalay maanta waxay ku seexdaan waxaa jid bixinaya komishonki baa la dhameeyey mas-uuliyaddaas way taalla kolkaa qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhalaya labadiiba idinka hor yeelaan oo inkusoo wareegeen mas-uuliyadooda marka waxaa idiin yarabta marka hore waxaynu waa aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad afar qofna ahaatee haddi wad socdan waay war maxaa noo xeera marka horta xeer samaysta oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad qabo banaanka jooga isla heshaan idinka idiin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka wadana samaysta laba hawrihiini waa gudagelaysa waxa u horeeya laidinka sugayaa oo anaan idinka sugayaa imanka doorashada madaxweyne goor baa la gelaya goor baan diyaar garooba eraga kala diyaar garoobe qaranka way taas isku haystaa laba doorasho iyada dulyaaloo qaadaysa mid waqti xisbiyada markaa saddex xisbi soo saartan baa madaxweynaha la dooranaya ururada cararaya madaxweyne doonaya ma dhici karta inaa ururado urura sameeya madaxweyne ma guddumaysaa hadii usuga kontareska sharciga maaha diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa marka waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka una socoto shaqaalada aynu u samayno gobollada la geeyo ay hoos timaado oo si joogtaa maamushaha ugu dambayna madaxweyne biixi waxa uu ku adkeeyey xubnaha guddiga doorashooyinka isagoo hoga tusaaleeyey culayska iyo miisaanka iyo xasaasiyadda ay leedahay doorashooyinku guud ahaantood waxaa soo hadhaysa oo aan ku dardaarmaya hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo wakti badan bay naga lumisaa doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin dimuqraadiyaddana waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxa dagaal walbay naga kulan waa mar ore lagu jiro oo dadku culoobayo marka lasoo baxo dadkii baa la heshiisiinaya iyadoo tii hore laga bulsho la buuqayo oo dhaqaale yaraa ee ay taageen yareen wax ku qabsan lahayna taaba inaga galay ay haddana tii kala soo gelaysa markaasaynu isku arbushmayna cid walba way ku dee buuq badan tahay laakiin dowladaha hore dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladooda afaqsada way way barteen wadaga arkaya garisa saddex isla afar sana mid baa la bedelaayo primeministerka oo way yaqaanaan sita dhaqaalena way u hayaa dadkuna way u tababaray inagu dhaqaalo wahan doorashooyinku waxa u baday aad bay dalka dhiigbaxa weyn waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku culoonaa doorashada kambeynka yar si fool xum inagu culoona xataa waqti aan ku neefsano oo iyadoo la nastay tii kan la galamahayo saalasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorasho hore tallaabo wanaagsan ba wixii hadhana waa la isku geegeyn karaa laakiin iminka waxaa ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira sideed milyan baa ku baxaan toddoba milyan haddana doorashadii baa loodhanaya hala galo waa toddoba milyan ka afar toban milyan waa security-ga iyo bibalka waraaqa laga shaqeeya intaa idinku baahantihin intaa in lagu kala ku baxaysa oo security ka badan dee daryar weyn oo waxba ahayn abaara iyo qaas iyo ku jira marka waxaa laydinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeyn idinkoo waaya arag u lahayn badan cilmiga tarmilbaga inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorasho dalka laynoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeyaa bositifkooda loo qaata markaase waxaana buuq inaga yaraanaya haddii kalantii doorashanu galo waa iskooda midu marka la galayo waa dagaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabo waa waa roti bini aadmuna dee wuxuu qaataa waaya arag oo ka baxa ay hob ina taa xalisaan sooda aynoo heshaan fishankaa dheer ay lataan anugu wadala shaqayna gacan buuxaa naga helaysa hawlaha wixii fudanaya waxaynan taagu waaye intaa ay wada shaqayn wanaagsan guddiga doorashooyinka somalilan oo laba bilood ka hor la ansixiyey xubnaha afarta ah ee hore u sii ansaxsanaa haatana dhammaystirmay maalintii shalay ayaa la filayaa in ay iska dhex doortaan hoggaanka cusub ee hoggaamin doona guddiga doorashooyinka oo noqonaya guddoomiye iyo ku-xigeen khadar maxamed cakuule v o a hargeysa